abaalmarintan horta waxaa la yidhaahdaa abaalmarinta la xiriirta lifetime achievements qofka inta uu soo jiray wixii uu soo qabtay wixii uu dad u qabtay wixii asaga u qabsaday meelihii kala duwanaa ee uu kasoo howlgalay iyo experience ama khibradiisa inta ay la eg tahay oo ay gaarsiisan tahay ayay koobaysay iyo xirfadihiisu sida ay u kala duwan yihiin intaas ayay isugu jirtay waa tahay maxamed shiil maxaa loogu doortay weliyaal fara badan baa u tartamay
marka laga reebo lifetime achievements waxay ahayd qayb ka mid ah awarska la bixinayay laakiin kuwa kale waxay quseeyeen masalan photographiga ama sawirka qaar waxay quseeyeen qoraalka qaar waxay quseeyeen digital media laakiin tani waxay ahayd mid ka duwan oo la xiriirta qof muddo ku soo jiray wakti aada u fara badan aniga ma ahaan marka aan fiiriyeenna waxay yidhaahdeen waxaa ka mid ah waxyaabaha ay markaa ugu soo taargadgareeyeen waxaa ka mid ahaa muddada aan ku jiray saxaafadda oo aada u dheeray sideetan iyo toddobadii kun sagaal boqol sideetan iyo toddobadii baan soo galay ilaa iyo haddana waan ku jiraa weli meel kale uma bixin inkastoo dhinacyo badan oo saxaafadda aan kasoo howlgalay t v haddii ay tahay raadiyo haddii ay tahay qoraal haddii ay tahay intaba waan soo maray ilaa haddana xataa maamul ahaan hay-ada ayaan kula shaqeeyey oo iyaguna miidiyaha la xiriira waa gartay warbaahinta maxalliga ah iyo tan dibadda ah labadaba waad ka shaqaysay oo saxafi weyn oo caana taho si weyn loo garanayo abaalmarintan la mid ah ama noocaana ma ma filaysa inaad sidan ku heli karayso
runtii marka ila soo xiriireen oo waxay ilahayd waxun iska ciyaara marka su-aalo waxay iisoo bandhigeen shuruudo iyo su-aalo meesha ku jiray inta badanna markaa anigu lifetimekayga ay la xiriireen wixii aan soo qabtay marka waxaan description ka bixinaya ama oo sharaxaad aan ka bixinayay meeheeradkii aan soo maray dadkii aan la soo kulmay dadka training ama tababarada aan siinayna inta ay la ekaayeen sida ay hadda u howlgalaan sida ay u jiro xiriir marka ilaa hadda aan wada leenahay ilaa iyo laba boqol oo oo beriyey ayaa ka mid ahaa dadkii aan qaybta ka qaatay tababarkooda marka waxyaabahaasaa ay aada xoogga u saarayeen inaad abaalmarintan hesho marka dareenkaada ee saxafinimo maxay ku soo kordhinaysaa
wallaahi saxafiga marka uu helo abaalmarin ama waxay ku noqonaysaa wax ku sii dhiira gelinaya inaad sii wado hawshi hadda marka aniga ahaan la fiiriyo xilliga aan ku jiray iyo xilliga hadda aan joogo marka motivation bay ii noqonaysaa oo inaan kusii jiri karo ayay igu sii dhiira gelinaysaa oo dad kalena aan kusii markaa gacan ku sii siin karo oo iyaguna ay ka mid noqon doonaan dadka xirfadlayaasha ah ee saxaafadda ku jira
waxaad tahay saxafi tababare iyo ruug caddaa saxaafadeed oo intaba soomaaliya ka shaqaynayay weliba xiliyo adag oo soomaaliya dagaallo wejiyo kala duwanle ay ka dhacayeen marna miisda haysa intay shaqooyinkaasi aad ku jirta maalin baa lagu abaalmarin doonaa weliba cidaan soomaali ahayn ay kuu garan doontaa
mar walba waxay ku xiran tahay taasi sida aad ula socoto ama ula jaan qaado heerarka ururada caalamiga ee marka dhinacyada saxaafadda la xiriira aniguna mar walba ururada caalamiga hay-adaha saxaafaddu mar walba waxa ay qabanayaan waa waxay ka mid ahayd waxyaabahan isha mar walba ku hayay oo keenayay mar walba in meel kale oo cusub aan ka howlgalo hay-ado badan baa kasoo howlgalay oo caalami ah idaacadda caalamiga oo soo qayb aan kasoo qayb qaatay marka waxay usii dhiira gelinaysay tan laftigeeda inaan hadda hawsha sii wadi karo oo masalan aan samayn karno dhalinyaro kaadira oo marka aan kusii tababari karno hagaajin karno oo jidka wanaagsan ee saxaafadda ay ku shaqayso aan ku hanuunin karno mar walba u tilmaami karno waa tahay wariyaal fara badanaa ku dhagaysan doona oo abaalmarintaadana si weyn uga falceliyey adiga iyo wariyaashii kale oo qaarkood soomaalida ahaayeene la abaalmariyey haddii la yidhaahdo maxamed shiil fariin ha u diro isagoo abaalmarintii helay wariyaasha soomaalida maxaad odhan lahayd
anigu waxaan dhihi lahaa wariyuhu waa inuu ka qayb qaataa afkii loo heli lahaa oo dadka ay u gaari lahaayeen nabad iyo amni uu ka qayb qaadan karaa ma aha oo keliya in la bombooniyo sheekooyinka la xiriira dagaalada iyo khilaafka wariyuhu dhinac kaleba uu ka firin karaa marka wuxuu keeni karaa ama abuuri karaa jawi wadaadal iyo in markaas ay ka shaqeeyaan wariyaashu dhinaca nabadda